بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والثلث والسدس uxuu yidhi walfuruud اlmadkuura furuudda lagu sheegay fii kitaabi اllaahi tacaala sitatun waa lix annisfu iyo warubucu rubuc waاthumunu iyo athumun athumun waa sideed meelood meel waاthuluthaani iyo laba athuluthaan athuluthaan waa laba thuluth waa saddex meelood laba meel wathuluthu iyo athuluth oo saddex meelood meel ah wasudusu iyo lix meelood meel furuudda lagu sheegay fii kitaabi illaahi caza wajal waa lixdaasoo oo allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay fii aayaati الnisaa aayadaha ku jira fii suurati الnisaa ee ka hadla fi lfaraa'id allah subxaana wa tacaala lixdaa fardi ayuu ku sheegay النصف والربع والثلث النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس culamada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa jirta dariiqo dariiqadan ka gaaban oo ka kooban in la yidhaahdo alrubuc waاthuluث wadicfu kullin wa nisfu kullin alrubucu waاthuluث wadicfu kullin wa nisfu kullin alrubuc wathuluth labadaas waxay ka mid yihiin lixdii lasoo sheegay meeqaa haraysa afaraa haraysa ilin lixay ahaayeen wadicfu kullin ay wadicfu kullin min arubuc wathuluth yacni rubuca iyo huludka mid walboo ka mida labalaabkii rubuc waa afar meelood meel wey markaad laba laabto maxaad ku daraysaa hal meelaa ku daraysaa wuxuu noqonayaa nisfi buu noqonayaa athuluth haddii aada laba laabto athuluth wuxuu ahaa soo maaha saddex meelood meeluu ahaa markaad meel kale ku durto huluthaan buu noqonayaa idan hadda marka waxaan haysanaa annisfu iyo wathuluthaan waa afar labaa naga dhiman wa nisfu kullin wa nisfu kullin ay min arubuc wathuluth rubuca nuskiisa iyo huludka nuskii rubuc waa afar meelood meel meeshaasi markaad kala barto humunay noqonaysaa waa siddeed meelood meel waay ahuluth markaad kala barto sudusuu noqonayaa idan lixdii sidaasay ku dhan yihiin arubucu wathuluthu wadicfu kullin wa nisfu kullin lixdaasi marka waa lixda fardi allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay fii kitaabihi اlkariim sidee loo kale leeyahay meeqaa nus wax ku dhaxasha meeqaa rubuc ku dhaxasha meeqaa hulud ku dhaxasha wahaakada tii buu rabaa hadda inuu faahfaahiyo wuxuu yidhi fanisfu fardu khamsatin nisfigu shan ayuu wuxuu u yahay fardi loo qadaro sharcigu u qadaray shan buu u yahay albintu wa bint اlibni wاlأkhtu min alabi wاlأmmi wاlأkhtu min alabi wالzawju إida lam yakun macahu walad waa شhan albintu wa bint اlibni yaعni bint اlmeyit meydka gabadha uu dhalay iyo meydka wiilkuu dhalay gabadha ay dhashay waa yani meydka wiilka uu dhalay gabadha uu dhalay waa bint اlibni yacni me meydka wiilkiisaa gabadh gabadha u dhalay waa macnaha waa meydka gabadhiisa iyo gabaray eeddo u tahay gabadhaasi gabaray eeddo u tahay oo walaalkeed dhale labadaasi nus ayay wax ku dhexlayaan laakiin waa haddaan mucasib joogin waay gabadha walaalkeed iyo gabadha kale walaalkeed haddaysan joogin wاlأkhtu iyo walaasha min alabi wاlأm min alab wاlأm muxuu la jeedaa waa ashaqiiqa alأkhtu shaqiiqa gabadha ku aabbe iyo ku hooyo ah meydka oo la dhalatay ayadana nus bay ku dhexlaysaa walukhtu min alabi iyo gabadha ku aabbaha ah ayadana nusay ku dhexlaysaa laakiin waa haddii uusan joogin alakhu shaqiiq iyo alakh liab wazawju iyo zawjka idaa lam yakun macahu walad haddaanan walad maciisa ahaanin wazawj yacni ninka xaaskiisuu dhexlayaa wuxuuna ka dhexlayaa hantideeda nus waa haddii aan walad joogin waladkaas ama asiga ha u dhasho ama kayrkii ha u dhasho waa isku mid haddii asiga u dhashay iyo hadday nin kale u dhashayba waa inaan walad jirin binafsi lqur'aani ku cadda oo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad waxaad leedihiin nisfu maa taraka aswaajukum xaasaskiinnu waxa ay ka tagaan barkii ayaad leedihiin waa goorma idaa lam yakun lahunna walad xaasaskaasi haddaan walad u joogin nisuu ku dhexlaya warubucu rubucana fardu nayni waa laba faradkood buu yidhi rubucu waa fardu nayn laba ayaa ku dhexlaysa ama nasiibkooda uu yahay rubuc azawju zawjka maca alwaladi oo waladi libni waa zawjka hadeedda rubuca lahaa yacni nisfi shardi buu ku lahaa nisfiga sharduu shardiguu ku lahaa waxay ahayd waa inaysan gabadha xaaskiisa ah aysan walad ka tegin laakiin haddii ay walad ka tagto rubucou yeelanaya allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fain kaana lahunna waladun falakum اrubucu mima tarakna fain kaana lahunna walad haddii ay walad leeyihiin waa xaasaskii falakum rubuc rubuc baad leedihiin waxaa lala hadlaya waa raggi rubuc ayaad xaasaskiina hantidooda ku leedihiin oo mimaa tarakna ka mida wixii ay ka tageen marka hadday carruur ka tageen zawjku wuxuu yeelanayaa rubuc carruurtaasi ha noqoto miday ayadu dhashay ama miday ayeeye u tahay oo waladkeedii u dhalay maca alwalad oo waladi libni wa huwa fardu الزawjati wa huwa ay rubuc rubucu wuxuu yani waa fardu الزawja zawjada faradkeeda weeye buu yidhi wazawjaatu iyo zawjaadka aلzawja wالzawjaat faradkoodu waa rubuc maca cadami اlwaladi walad la-aantii maceed macnaha waa hadduusan ninka ka tegin walad oo waladi اlbni ama uusan jirin walad اlbni yacni ninkaasi inuusan wiilow dhalo uusan ka tegin ama wiilow dhale miduu sii dhale uusan ka tegin waa inuusan carruur ka tegin waay markuusan carruur ka tegin xaasaskiisu rubuc bay leeyihiin binasi اlqur'aan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhahda walahuna rubucu mima taraktum in lam yakun lakum walad ha waxay leeyihiin ayaga rubuc mima taraktum oo ka mida wixii aad ka tagteen in lam yakun lakum walad haddii aadan walad lahaynina yacni xaasasku waxay leeyihiin rubuc haddii ninka uusan ka tegin ama nimanku aysan ka tegin carruur marka waxay ku yeelanaysaa rubuca waxay ku yeelanaysaa waa in uusan ninka waxba ka tegin ama carruur uusan ka tegin hadday hal tahay iyo hadday laba yihiin dumarku iyo hadday saddex yihiinna waa isku mid rubucaasay wada leeyihiin wathumunu humunkuna wuxuu yidhi fardu zawjati waazawjaati maca alwaladi oo waladi libni haddii ninka uu carruur ka tegey ama uu walad ka tegey xaasasku waxay leeyihiin humun siddeed meelood meel ayay yeelanayaan hantidiisa hadduu carruur ka tegay wathuluthaani hulutaankuna fardu arbacatin afar fardigooda iyo qadarkooda waay albintayni ay fardulbintayni labada gabdhood faradkoodii waaye wa bintay libni iyo wiilka labada gabdhood u dhalay fardulbintayn albintayn fa akar yacni waa laba gabdhood iyo wixii ka badan laba keliya shardi maa saddex afar shan lix huluhaan bay wadaagayaan wa bintay libnina waa la mid labaa ugu yar macnaha waalukhtayni min alabi waalummi waxoo kale hulutaanka iska leh ama saddex meelood laba meel qaadanaya labada gabdhood oo la dhasha meydka oo ku aabbaya ku hooyaha min alabi waal-um fa akar waa laba iyo wixii ka badan wey walukhtayni iyo labada gabdhood oo min alabi xagga aabbaha ka ahaaday isku aabbaha yihiin iyo fa akar ayagana wixii ka badan laba waa waxa ugu yar laba iyo wixii ka badan wey allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fain kaanat atnatayni falahuma ahuluthaani mima tarak gabdhaha meydka la dhashay haddii ay laba yihiin waxay leeyihiin uluayn falahuma uluaani mima tarak waxay leeyihiin uluaan oo mima taraka wixii uu ka tegay ka mida wa ulusu uluskuna fardu snayni laba faradkooda waayo bu saddex meelood meel ka mida waxay farad u tahay labo alummu hooyada idaa lam tuxjab haddaanan la xajibin hooyada yacni xajmu nuqsaan hadduusan ku dhicin hooyadu ulus ay leedahay haddaanan xajbi ku dhicin macnaha waxaa laga wadaa haddii meydkaasi uusan carruur ka tegin hooyada ulusay yeelane haddii laakiin uu carruur ka tegey hooyadu sudusay yeelanaysaa marka xajbigan waa nuqsaana lagu keenay ulus meeshay qaadanaysay sudusay u dhacaysaa haddii carruuri joogaan marka haddaan hooyo la xijaabin oo xajmu nuqsaan uusan ku dhicin ulus ayay leedahay wa huwa ay uluska lilisnayni laba ayuu u sugnaaday fasaacidan iyo wax ka badan min alikhwati waalakhawaati oo ah walaalaha iyo gabdhaha walaalaha ah min waladi lummi oo carruurta hooyo ah yacnii wiilasha iyo gabdhaha aad isku hooyada tihiin oo aadan isku aabba ahayn ama meydka ay isku hooyo yihiin oo isku aabba aysan ahayn ayaguna ulus ayay leeyihiin hadday hal yacni laba ay yihiin iyo fasaacidan wixii ka badanba waxaa laga hadlaya waa alikhwa lium waa walaalaha meydka ku hooyada ah ee aan ku aabbaha ahayn waxay leeyihiin uluay leeyihiin laba iyo wixi ka badan hadday yihiin allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi uluث haddii ay yihiin intaa in ka badan yani waaxid hadday ka badan yihiin oo laba iyo wixi ka sarreeya ay yihiin fahum shurakaau fi ulu waxay shuraka ku yihiin ay wadaagayaan ulu waxau alla ka hadlayna subxaana wa tacaala waa alikhwa lium in loola jeedo alikhwa lium in aayaddan laga wado waa ijmaac culammadu waa isku waafaqeen waa bilijmaac wasudusu suduskuna fardu sabcatin sudusku waa lix meelood meel wuxuu fardi u yahay oo ilaahay u qadara subxaana wa tacaala uu nasiibkoodu yahay alummu hooyo maca alwaladi oo waladi libni hooyo markuu maceeda yahay walad waladii ayada dhasha miyaa laga wadaa maya walad meydku dhalay wa hooyadu markuu la joogo meydka waladuu dhalay ama walad ou meydku dhalay miduu sii dhalay hooyo markuu la joogo hooyo sudusay qaadanaysaa hadduusan la joogin maxay qaadanaysay ulusay qaadanaysa hadda laakiin sudusay qaadanaysaa maadaama meydka uu carruur ka tegey aw inayni ama waa fardu inayni sudusku wuxuu farad u yahay labo fasaacidan iyo wax ka badan min alikhwati waalakhawaat oo ka mid ah min alikhwati walaalaha waalakhawaati yacni rag iyo dumarka walaalaha ah waxaa tusinaya qowl llahi caza wajal walikulli waliabawayhi likulli waaxidi minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad taas waa xagga carruurta hooyo macnaha inay sudus qaadanayso iyo aabbaba fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus hooyo sudusay leedahay markii meydkii carruurtiisa ay la joogaan ama markii ay la joogaan labo wax ka badan oo walaalaha ka mida walaalaha meyidka ka mida waa saas hooyo sudus waxay leedahay markii meydka carruur oo dhale ay joogaan ama meydka laba la dhalatay iyo wax ka badan markii ay joogaan markaasay hooyo sudus qaadanaysaa fain kaana lahu ikhwa macnaa meydka hadduu walaalo leeyahay faliummihi sudus hooyadu sudusay leedahay hadduu carruur leeyahana aayadda horaa lagu sheego waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad hadduu carruur leeyahay wa huwa liljaddati cinda cadami اlummi wa huwa ay sudus sudusku wuxuu u sugnaaday liljaddati ayeeye ayuu u sugnaaday cinda cadami alummi markii hooyo la waayo hooyo haddaysan joogin sudus waxaa yeelanaya ayeeyaa yeelanaysa waxaana u daliila bay yidhahdeen culammadu inuu nebigu sala allahu alay wasalam u yeelay hooyada sudus haddaan hooyo yacni ayeeyada inuu sudus siiyey haddaysan hooyo joogin meesha walibinti libni maca binti sulbi walibinti libni waxaa kaloo sudusku iska leh bint alibni meydka wiilka uu dhalay gabadha uu dhalay sudusay leedahay waxay sudus qaadanaysaa maca binti sulbi markii ay la joogto meydka gabadha uu dhalay markay la joogto waa laba gabdhood laakiin labadaas gabdhood midna meydka awoowo u yahay midna asigaa dhalay miduu awoowaha u yahay sudusay qaadanaysaa markii midda uu dhalay ay joogto midda uu dhala markay joogto miduu ay awoowaha u yahay sudus ayay qaadanaysaa arrintaasi waxaa xukumay cabdullahi bn mascuud radia allaahu canhu wuxuuna u tiiriyey in nebigu xukumay sidaas abu muusa alashcari radia allaahu canh ayaa mas'aladan la weydiiyey waxaa la weydiiyey nin ka dhintay gabar iyo gabaruu awoowo u yahay iyo gabar asiga la dhalatay waa saddex gabdhood soo maa miduu dhalay mid wiilkii ou dhalo awoowo oo u yahay iyo mid asiga la dhalatay saddexdaas sidee dhaxalka loogu qaybinayaa baa layidhi abuu muusa wuxuu yidhi lilibnati nisf gabadha uu dhalay nusay leedahay wa lilukhti nisf walaasha asiga la dhalatayna nusay leedahay macnaha wuxuu ka wadaa gabadhu awoowaha u ahaa waxba uma soo harin markaasuu yidhi wa'ti ibnu mascuudin fasayutaabicunii ibnu mascuud u tag buu yidhi asaa igu raaci doona mas'aladaane ibnu mascuudna soo weydiiya fasu'ila ibnu mascuud radia allaahu canhu waabara wa ukhbira biqowli abi muusa qowlka abu muusa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi laqad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin waan lumay buu yidhi idan haddaba haddaan ku raaco waan lumay buu yidhi wamaa ana min almuhtadiina aniguna kama mid ihi buu yidhi kuba hanuunayo toosan haddaan mas'aladan ku waafaqo aqdii fiiha waxaan ku xukumayaa bimaa qada nabiyu sala allahu alay slam wixii nebiga ku xukumay xukunkii rasuulkaan ku xukumayaa buu yidhi oo xukunkii nebiga waa maxay wuxuu yidhi lilibnati nisf intaa waa isku waafaqsan yihiin gabadha meydka uu ka dhin gabadha meydka uu dhalay nusay leedahay walibni lib walibna walibnati libni asudus meydka gabadhu awoowaha u ahaa ee wiilkiisa uu dhalayna sudusay leedahay tan waxba muusan siin soo maa abuu muusa alashcari ibnu mascuud wuxuu leeyahy waxbay leedahay sudusay leedahay takmilata huluhayn dhammaystirkii huluhaynka waa huluhaynka saasuu ku dhammaystirmaya wamaa baqiya wixii soo hara falilukhti gabadha meydka la dhalatay baa iskale buy faataynaa abaa muusa abuu muuse ayaan u nimid faahbarnaahu biqowli ibni mascuud hadalkii ibni mascuud aan u sheegnay faqaala laa tas'aluunii maadaama hada alxabru fiikum ha i weydiinina buu yidhi su-aal dambe maadaama caalimkan uu idin dhex joogo caalimka iyuu ka wadaa cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu abuu muusa alashcari laftirkiisu waa caalim min culamaai asaxaaba laakiin waxaa ka aqoon badnaa ibnu mascuud radia allaahu canhu asigana waa qirsanaa oo wuxuu idafiraya ma ahayn bal dadka saa u celinayay inay u xukun tagaan cabdullahi ibnu mascuud radia allaahu canhu wa huwa lilkhti min alabi maca alkhti min alabi waalummi wa huwa damiirka xagga u laabanaya waa asudus lilkhti buu u sugnaaday meydka walaashiisa min alabi oo xagga aabbihii walaal kale ah maca alukhti ayadoo lala qabo ina macoodi maceeda yahay walaasheed ama meydka walaashiisa min alabi waalummi yacnii walaal gabadha meydka ku aabbaha ah sudusay leedahay markii ay la joogto gabadha shaqiiqada ah ee meydka shaqiiqada la'ah wa huwa suduska fardul abi aabbaha nasiibkiisa wey maca alwaladi markuu walad waladka maci uu yahay yacnii meydka cunugu dhalay markuu la joogo oo waladi libni ama meydka wiil cunuga wal awoowo u yahay markuu la joogo aabbuhu wuxuu qaadanayaa sudus wa fardu ljaddi suduskuna waa awowga faradkiisa wa cinda cadami alabi markii aabba la waayo aabba hadduu meesha ka baxo awoowaa imaanaya awoow waa aabbe wa huwa suduskuna fardu lwaaxidi waa hal nasiibkiisa min waladi اlummi oo carruurta hooyo ka mid a yacnii hooyadiisa keliya haddii midka ay dhashay hadduu waaxid yahay oo laba uusan ahayn wuxuu yeelanayaa sudusuu yeelanayaa hadday laba kaba hadday laba iyo wax ka badan noqdaanna allah wuxuu yidhi fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi hulu marka hulutay yeelanayaan laakiin hal hadduu yahay sudusuu leeyahay wain kaana rajulu yuuraثu kalaalatan aw imra'at walahu akhun aw ukhtun akhun aw ukhtun waxaa laga wadaa akhun liummin aw ukhtun lium falikulli waaxidin minhuma sudus soo ma jeedo suduska ilaaha sheegay mid walba hadduu walaal yahay ku aabba ah meydka oo wiilah iyo haddii ay tahay gabar ku aabba ah yacnii gabar ku hooya waa hooyada xaggeed haddii meydka ku hooyo yahay wiil ama uu ku hooyo yahay gabar labada mid walboo ka mid ah faradkiisu waa sudus intaasi wuxuu ku sheegay asxaabu اlfuruud iyo sida ay u qaybsan yihiin oo ilaahay ugu qaybiyey subxaana wa tacaala dhaxalka badankoodana waxaa lagu sheegay aayaadka qur-aankii ku jiraan wuxuu yidhi watasqudu اljadaatu ayeeyooyinku waa dhacayaan bilummi hooyay ku dhacayaan sababteed hadday hooyo joogto ayeeyooyinku waxba ma leh waاljdaadu awowayaashuna waa dhacayaan bilabi aabbay ku dhacayaan hadduu aabbo joogana awowayaal dhaxal ma leh wayasquطu waladu اlummi hooyo waladka ay dhashay oo ku hooyada ah meydka wuxuu dhacayaa maca arbacatin afar macood ayuu dhacayaa oo dhaxal yeelan maayo haddii afar la joogaan alwaladu waa walad اlmeyit wa walad اlibni iyo wiilka meyidka u dhalay miduu sii dhalay walabu iyo aabbe waljaddi iyo awow wayasquطu اlakhu walaalku waa dhacayaa lilabi wayasquطu اlakhu lilabi wاlummi maca talaatatin walaalka shaqiiqa ah ee meydka ku aabbayo ku hooyada ah wuxuu dhacayaa maca alaatatin saddex macood alibni ay maca alibni wabni اlibni iyo wiilka wiilku dhalay maciisa walabi iyo aabba maci waa dhacaya wayasqudu waladu labi waladu lab muxuu ula jeedaa macnaa waa akhli abwa ha meydku ku aabba yahay wuxuu dhacayaa bi haaulaa'i alaaa saddexdan sababtood ayuu la dhacayaa saddexdii lasoo sheegay waay waxaa saddexda dheer wa bilakhi lilabi wاlummi akha shaqiiqaana sababtiina waa ku dhacaya saddexdii lasoo sheegay ayaa waxaa loogu darayaa alakh shaqiiq wa arbacatun afar yucasibuuna akhawaatahum gabdhaha la dhashay casabay ka dhigayaan casaba haddii la yidhaahdo furuudii muqadarada aheeda go-nayd ma ah waa lidakari midlu xadi lunhayeyn marka haddii casabo noqdaan alibnu alibn wabnu libn alibn markuu la joogo maca albint hadday bintada keligeed tahay nusay qaadanaysa soo maa hadduu walaalkeed joogo lidakari midlu xadi lunhayeyn waay marka tacsiibay wax ku qaadane fardi wax ku qaadan mayso wabnu libni haddii bintulibni ayadana joogto waa sidaasoo kale asna ayaduna waxa waay waay waxay ku qaadanaya tacsiib hadduu walaalkeed joogo waاlakhu min alabi wاlummi iyo akh min alab wاlum hadduu maca alkhti shaqiiqa la joogo waاlakhu min alabi iyo akh min alab xaggii ka ahaada dhammaantood waxay casabaynayaan gabdhaha la dhashay casabaynayaan gabdhaha la dhashay ee furuudda wax ku qaadan jiray markay ayaga joogaan fardi wax ku qaadan maayaan tacsiibay wax ku qaadanayaan oo waxaa la leeyahay lidakari midlu xadi اlunhayeyn saasaa loogu qaybinaya wa arbacatun afar yarihuuna way dhexlayaan duuna akhawaatihim walaalahood ka soka afar raga waxbay dhexlayaan ayagoo dumarka la dhashay in aysan waxba dhexlayn alacmaamu adeero wa banulacmaami iyo adeero wiilasha ay dhaleen wa banulakhi iyo walaalka wiilasha u dhalay wa casabaatu lmawlaa iyo mowlaha casabadiisa mowlihii almuctiq wax xoreeyey casabadiisa oo casabadiisa waa min arijaal ah ma aha min min annisaa ma aha afartan waxbay dhexlayaan dumarka ayaga la dhashana dhexli maayaan eedooyinkii waxba dhexli maayaan laakiin adeeradii waxbay ku yeelanayaan sababtu waa maxay nebigu wuxuu yidhi salى اllahu alay slam famaa baqiya faliwlىa rajuli dakar nebigaa saaray alay sla slam binasi اxadiid faliwlىa rajuli dakar rajulaa lagu qayday soo maa maxaa ku baxaya faliwlىa rajuli dakar dumarkiyaa ku baxaya sheikha raxmat ullahi calayh baabkan waa soo khulaaseeyey wuu soo koobay ujeeddaduna waxa waaye baabkan saan shalay soo sheegnay waa fani mustaqila oo si gooniya loo diraaseeyo si gooniya culammadu ay mu'alafaad ugu leeyihiin marka waxba kumuusan dheeraanin wuxuu yidhi faslun watajuuzu lwasiyatu wasiyaduna waa bannaan tahay bilmacluumi wاlmajhuuli wاlmawjuudi wاlmacduum waxaan ka soo baxnay alfaraa'id baabku muxuu ahaa alfaraa'id wاlwasaaya qismu اlfaraa'id uu ka soo baxay halkan wuxuu ka gelayaa qismu اlwasaaya dardaarannada watajuuzu wasiyatu way bannaan taha buu yidhi dardaaranka bilmacluumi wax la yaqaano la dardaarmo walmajhuuli iyo wax laga jaahil yahay inuu dardaarmo wax la yaqaan uu yidhaahdo shaygaasi waxaasi waxaa in lagu sameeyaan dardaarmaya waa macluum iyo inuu dardaarmo waxaan la aqoonin masalan mare aan mucayan ahayn ayuu dardaarmay mana cayimin waa majhuul way bannaan tahay waalmawjuudi iyo wax jooga oo la hayo waalmacduumi iyo wax la waayoo maqan intaba waa bannaan tahay in la dardaarmo inuu dardaarmo wax jooga oo masalan miro miro geed saaran ama timir geed saaran uu dardaarmo iyo geedtimireed aanu miro weli ka soo bixin inuu yidhahdo mirahaasi hadday ka yimaadaan waxay waxaa ha lagu qabto labadaba waa bannaanta dardaarankaas macduumka waa maxay waa mirahan weli dhalan soo maa mirahan weli dhalan waa macduum wuxuu sii dardaarmayaa mirahaasi hadday soo baxaan oo lasoo guro in waxaay waxaa lagu qabto in la sadaqeeyo masalan ulud ka mida ama ayuu dardaarmaya iyo wixii la mid a in meel heblo la geeyo waa wax macduumo hadda aan jirin waktiguu dardaarmaayo waa jaa'is waa bannaanta markii waxaas la helo maxaa lagu fulinayaa dardaarankii baa lagu fulinaya wa hiya wasiyada iyo dardaaranku min athuluthi huludka ayay ka mid yihiin huludka ayaa wax laga dardaarmaya macnaha sheikhu wuxuu ula jeedaa hulud wax ka badan lama dardaarmi karo axkaamta wasiyada waxaa ka mid ah hulud wax ka badan qofka inuusan dardaarmi karin waxaana arrinkaa u daliila ama tusinaya xadiid sacd bin abi waqaas radia allahu canhu oo bukhaariiyo muslim labaduba ay soo saareen markii sacd xanuunsaday radia allahu can wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow qad balaga bii min alwajaci maa taraa xanuunka wuxuu iga gaara buu yidhi meeshaad arkayso aadaa xanuunka igu fogaad aad u xanuunsaday radia allahu canhu wa ana duu maalin walaa yariunii ila bnat lii anigana waxaan ahay buu yidhi mid hanti iyo maal u saaxiiba mana idhaxlaysa buu yidhi ilaa bnatun lii ilaan gabaraa anigu dhalay mooyaane carruur kale iima joogto hal gabarahan carruur ka leeyahay afa atasadaqu biuluay maali maalkayga saddex meelood laba meeloo ka mid ah ma sadaqaystaa buu rasuulka ilaahay ma dardaarmaa inaan sadaqaysto ay sadaqo tahay saddex meelood laba meel nebigu sala allah alay slam wuxuu yidhi laa maya qaala fashadr kala bar ma dardaarmaa qaala laa wuxuu yihi maya nebiga alay slat slam kala bar iyo uluaan yaa badan uluaanaa badan uluaan waa saddex meelood laba meel waayo hal meel keliyaa soo haraysa laakiin nusfiga waa kala bar macnaa hoos u soo degay markii uluaan laga diiday nusuu yimid nebigu wuxuu yihi maya markaasuu yihi faulu saddex meelood meel ka mida ma sadaqaystaa oo ma dardaarmaa nebiga alay slat slam wuxuu yidhahda aulu wauludu kaiir uludka waa laga aqbalaya uludka sadaqay laakiin uludkuna waa badan yahay buuyi macnaa asiga laftirkiisa in hoos looga dagaa fiican wa walidalika ibn cabaas radi allahu canhu xadiidkan fiqhi buu ka fahmay wuxuu yidhahda low ana annaasa qaduu min auluثi ilى اrubuc faina rasuula اllahi sal slm qaala auluثu wauluثu kaiir waxaa fiicnaan lahayd buu yidhi dadku inay ulud hoos uga degaan oo rubuc u degaan hadday dardaarmayaan afar meelood meel ka mida inay dardaarmaan maxaa yeeley nebigu sal l slam wuxuu yidhahda ulud uludkuna waa badan yahay waa badan yahay hadalka nebiga uu leeyahay waxaa laga fahmayaa in laga fiican yahay uludka in hoos looga degaayo ay fiican tahay arrintaasi nebiga waa cileeyey sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi innaka intadar warahataka aghniyaa khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas inaad dadkii ku dhexlaayay oo akhniye ah aad ka tagto oo carruurtaada hantidaada ay dhaxlaan ayaa ka khayr badan buu yidhi inaad ka tagto ayagoo cayr ah oo waxba aan haysan oo dadka u gacmo hoorsanaya oo tuugsanaya sidaa darteed waxaa hantida loo reebaayo waratada waay wuxuu nebigu u diidaya wax badan in la biciyo waxaa la rabaa ha waratadu inay hanti hanto fiican usoo harto qofka markuu caafimaad qabo iyo markuu jiran yahu dardaarmayana isku xukun maaha markuu jiran yahu dardaarmaayo ulud wax ka badan lama ogola haddii ulud wax ka badan uu dardaarmana la fulin maayo dardaarankaas hadduu yidhahdo hantideyda kalabar ha la sadaqeeyo uludaa loo sadaqaynaya kalabar la sadaqayn maayo hadduu yidhaahdo hantideyda laba saddex meelood laba meel ha la bixiyo hal meelaa la bixinayaa laba meelna waxaa dhexlaya warasada ma laga yeelaayo maxaa yeele wasiyadaasi waa wasiya sharciga khilaafsan w wasiyada dee sharciga khilaafsan tahana ma bannaana in la fuliyo laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq dadkan fulinaaya waxay fulinayaan wax dulmiyo jawra waa lama ogola waana soo marnay hadda ka hor ninkii sadde lixdii addoon lahaa ee lixdiisaba yidhi waa waan xoreeyey nebigu sal ly slam waa ka diiday saddex meelood laba meelu u xoreeyey saddex meelood meeluu xoreeyey laba meelna wuxuu ku celiyey addoonnimadii ilan addoommadu waa maal waa hanti waay lix suudkeedu waa maxa waa labo labou xoreeyey nebigu sal ly slam afarna wuxuu ku celiyey addoonnimadii waa diiday dardaarankaas rasuulku sala alla alay slam in la fuliyo marka dardaaranka haduu sharciga khilaafsanya ma la fulinaayo ulu wax ka badan sharcigay khilaafsan tahay hadduu dardaarmo qofka inuu sadaqeeyo ulu wax ka badan dardaarankaasi la fuli maayo laakiin markuu caafimaad qabo uusan xanuunsanayn waxaa u bannaan hantidiisao dhan inuu sadaqeeyo waa bishardi hadduu adkaysan karo oo hadhowti uusan la imaanaynin sabar la'aan waa hadduu sabri karo iimaankaas uu leeyahay uu ku sabraayo hantidiisao dhan waa sadaqayn karaa waxaa u bannaan hantidiisa inta badan inuu sadaqeeyo ata waa u bannaan tahay laakiin nebig sal lla ly slam kacab ibnu maalik wuxuu kula taliyey inuu hantidiisa wax ka mid haysto amsik calayka bacda maalika fa huwa khayrun laka hantidaada qayb ka mid haysta buu yidhi ayadaa kugu khayr badan abu bakr radi allahu canhu markuu jamiicu maalihi sadaqaystay nebigu waa ka aqbalay sala allah alay slam labada xadiid markii laisku geeyo waxay culummadu ka soo saareen in la leeyahay qofka maalkiisao dhan waa sadaqay karaa bishardi hadduu sabri karo sida abu bakar u sabroo kale radia allahu canhu hantidiisao dhan inuu sadaqeeyo waa laga fiican yahay hadduusan adkaysan karin ama uusan sabri karin waa fii xaali sixa laakiin fii xaali lmarad khiyaar ma jiro ulu wax ka badan lama ogola fain zaada hadduu ziyaadiyo muxuu ka ziyaadinayaa ay cala ulu uluka hadduu ka badiyo wuqifa calaa ijaazati اlwaraha waxaa arrinta lagu joojinayaa buu yidhi bannaynta iyo og socodsiinta warasada waa la hakinayaa ma la fulinayo ulud wax ka badan waxaana lagu xidhayaa inay warasadu oggolaadaan maalan wuxuu hantidiisa nus ka mida ayuu yidhi waa sadaqaysta saasoo dardaarmay warasadii dhexlaysay ayaa la iskugu yeero waxaa la yidhi kaad dhexlayseen ama ninkii meydka aha idinka dhintay hantidiisa nus ka mida ayuu dardaarmay ma ogoshihiin in nuska dhan la waqfo mase ma ogolidin hadday yidhahdaan waa ogolna ma la socodsiinayaa markaa biidnihimaa lagu socodsiinaya ayagaa ogolaada waa xaqoodii oy ka tanaasuleen waa xaqoodii oy ka tanaasuleen hadday yidhahdaan maya annaga waxaan dhaxal u lahayn waa rabnaa maxaa loo ogol yahay uluaa loo ogol yahay ulu wax ka badan loo bixi maayo walaa tajuusu lwasiyatu mana bannaana buu yidhi in loo dardaarmo liwaariin mid wax dhexlaaya mid wax dhexlaaya dardaaran ma leh ilaa an yujiizahaa ilaa inay banneeyaan ay socodsiiyaan mooyaane baaqil warata warasada inta soo hartay qofka dardaarmaayo uma bannaano inuu u dardaarmo mid wax dhexlaya qof warasadii ka mid a ee haddii uu dhinto hantidiisa dhexli lahaa inuu yidhahdo waxaan u dardaarmay in guriga hebela la siiyo masalan ama dhul hebel la siiyo ama hantida noocaasa la siiyo saasaan dardaarmayaa hadduu yidhahdo dardaarankaasi mid bannaan ma aha mid la fulinaayana ma aha hal arrinay ku bannaanaan kartaa waa in warasadii inta soo hartay ay dhahaan waan u ogolnahay intii la siiyey hadday inta kale yidhahdaan waa u ogolnahay dardaarankii loo dardaarmay markaa waa u bannaan tahay oo ayaga uga tanaasulay xaqooda laakiin haddaysan u ogolaanin dardaarankaas ma la fulinaya ma la fulinaayo binasi qowli nabiy sala allahu alay wasalama ina allaha acطaa kulla dii xaqin xaqah nebiga alay slat slam wuxuu yidhi allah wuxuu siiyey mid walboo xaq u saaxiiba ilaahay xaqiisa buu siiyey falaa wasiyata liwaariin mid wax dhexlaaya dardaaran ma laha xadiidka waa ku cadda falaa wasiyata liwaariin maxaa loogu ogolaaday marka haddii warasada u ogolaadaan taa waxaa laga fiiriyey ayagaa xaqooda uga tanaasulay aslan hantidan dadaa dhexli lahaa soo maaha dadkii dhexli lahaa hadday yidhaahdeen qeybtii loo dardaarmay ninkaan annagaa siinoon u ogol markaas hadda ayagaa hantidooda siiye laakiin asalku waa falaa wasiyata liwaariin qof wax dhexlaaya wasiyo ma laha idan qofkan dardaarmaya waxaa loo ogol yahay inuu u dardaarmo dad aan dhexlayn dadka qaraabada ah ee aan dhaxalka waxba ku lahayn dad asxaabtiisa oo aan dhaxalka waxba ku lahayn waa u bannaan tahay inuu hantidiisa wax ka mida u dardaarmo amaa qof dhexlaaya maya wa tasixu lwasiyatu wasiyaduna way ansaxaysaa buu yidhi min kulli baaliqin caaqilin qof walba oo qaangaara oo caaqila ayay ka ansaxaysaa inuu u dardaarmo likulli mutamallikin mid walba wax mulkinaya wasiyadu waxay ka ansaxaysaa mid walba oo qaangaar oo caaqila iyuu u dardaarmayaa likulli mutamallik mid walba oo wax mulkinaaya oo wax lahaan kara hadduu rabo cunug yar ha noqdo walow kaana sabiyan mutamayizan hadduu rabo cunug yar oo mumayizaba ha noqde e waa u bannaan tahay inuu u dardaarmo oo yidhaha cunugaa yarka maalan waxaasi waxaa in la siiyaan u dardaarmaya waa u bannaan tahay waana ansaxaysaa wasiyadaasi wa fii sabiili illaah waddada ilaahay inuu ku dardaarmona way ku ansaxaysaa macnaa waqafkii wixii la mid ah wa tasixu lwasiyatu wasiyaduna way ansaxaysaa waxay wasiyadu ku ansaxaysaa ilaa man jamacat fiihi ilaa man ijtamacat fiihi qof ay ku kulantay khamsu khisaalin shan khasladood markan waxaa laga hadlayaa qofka loo dardaarmayoba marka hore min kulli caaqilin min kulli baaliqin caaqil yaa loola jeeday waa midka dardaarmaya haddana middan dambe waxay ku saabsan tahay qofka loo dardaarmayo wasiyadu way ku ansaxaysaa in loo dardaarmo qof kulansaday shan khasladood ayaa loo dardaarmaya alislaam wاlbuluuq wاlcaqlu wاlxuriyatu wاlamaanatu waxaa laga yaabaa inaad istihaahdaan likulli mutamalikin markuu soo yidhi sabiga waa la ogolaa sabiga wixii loo dardaarmayo u ka mid yaha soo ma oo hadda halkaana shuruudda lagu xidhay albuluuqa ka mida waa kala duwan yihiin labada masalo tii hore likulli mutamalik wax la siinayo loo dardaarmaayey bay ahayd tan waxay ku saabsan tahay qof aad leedahay iiga dambay eheladii carruurta maamulkooda tasarufka maalka waa qof aad dardaarmayso inuu reeraha dhaqo inuu carruurta ka warqabo soola waalidkuma dardaarmaan qofka loo dardaarmaayo inuu mas-uul noqdo waa inuu shuruuddan leeyahay dardaaranka ma aha maal la siinaayo hadda mas-uuliyadaa loo dardaarmaya waa inuu muslim yahay maxaa yeele gaal haddaad tidhahdo carruurta iiga warhayo waa kaa gaalaysiinaa meel xun uu ka ridaa waa inuu muslim yahay waa inuu baaliq yahu qaangaar yahay maxaa yeele hadduusan qaangaar ahayn caqli ku filan ma lahan oo wax ku maamulo waa inuu caaqil yahay hadda mid waalan wax looma dhiibto oo qof waalan wax ii maamul qofki yidhaahdaa qof waalan waayo waalxuriya xuriyaduna waa shardi maxaa yeele addoon qofa iska leh waxba ma maamuli karo waa hanti la leeyahay waalamaanatu amaanaduna waa shardi amaanada maxaa ku baxaya alkhiyaana qof khaa'ina haddaad wax u dhiibato ama wax aad u dardaaranto waa khiyaanaya qofkii khaa'ina hantidaas ama wixii loo dhiibay ama wixii loo dardaarmay ayuu khiyaanayaa marka qofka wax loo dardaarmaayo ee mas-uuliyadda loo dardaarmayo waa inuu yahay qof ay ku dhan tahay shuruudahan shantaa laga helo haddaan shuruudahan shantaa laga helin wasiyada iyo dardaaranka loo dardaarmayo ma aha mid saxiixa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin